kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabta tiya bisha julaay sannadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban hiriirka efimyada geeska afrika iyo bogga v way somaali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan daraasad cusub oo ay hay-adda heritage ka soo saartay arrimaha federaalisimka soomaaliya iyo caqabadaha ka taagan awoodda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada daraasadu waxay ku saabsan tahay federaalisamka ragaadsan ama dhutinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federaalisamka iyo qaabku u shaqayn lahaa mar waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ku dhowaad shan iyo soddon kun oo arday oo soomaaliya u fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada sare dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka iyo sahre cabdi axmed
john lewis oo ahaa nin muddo aad u dheer u soo ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee maraykanka ayaa da-aadda siddeetan jirka ku geeriyooday wuxuu jimcihii u dhintay sarkaalkan horey uga tirsanaa aqalka koongareeska ee maraykanka kansarka ku dhaco beeryarada master lewis ayaa waxa uu ku hantay caannimo kadib markii uu qayb ka noqday halgankii sinaanta ee socday sannadihii kunyosaaaboqolkontomeeyadii ilaa kunyosaaaboqoliyoixdameeyadii isagoo markaasi ahaa saddex iyo labaatan sano jir wuxuu si dhow ula soo shaqeeyey martin luther kin wuxuuna ahaa astaan xusuusinaysay dalka maraykanka dadkooda awoodda dhaqdhaqaaqii cadaaladoonka iyo sinaanta dadka madowga ah ee wadankan madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta ah sheegay in shan iyo labaatan milyan oo reer iiraana uu ku dhacay xanuunka covid nka iyadoo soddon iyo shan milyan oo kaleetana ay halis ugu jiraan inay qaadaan cudurkan tirokoobyada badan oo ruuxaani uu sheegay inay salka ku hayaan warbixin cusub ay soo saarta hay-adda caafimaadka ayaa aada uga badan tirada rasmiga ah ee iiraan ay soo warinaysay oo ahaa laba boqol lixdan iyo sagaal afar boqol iyo afartan kiis oo keli a ruuxaani ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay khudbad laga sii daayay telefishinka gudaha iyadoo uusan ka hadlin farqiga u dhexeeya tirada cusub iyo tiradii horey loosii shaaciyey dalka iiraan oo ay ku nool yihiin dad ka badan siddeetan milyan oo qof ayaa ah waddanka ugu daran ee gobolka bariga dhexe ku yaala oo sida weyn uu ugu dhiftay xanuunka covid nka qiyaasteenna ayaa ah in shan iyo labaatan milyan oo reer iiraana uu ku dhacay xanuunka covid nka islamarkaasina qiyaastii afar iyo toban kun oo qof ay ku waayeen noloshooda qaaliga ah ayuu yiri ruuxaani waxaa suuragal ah in tiro u dhexaysa soddon ilaa iyo soddon iyo shan milyan oo kale oo dad ah ay khatar ugu jiraan xanuunka covid nka ayuu hadalka kusii daray guud ahaan dad ka badan laba boqoloo kun oo qof ayaa la dhigay isbitaalaadka dalkaasi ku yaala wasaaradda caafimaadka iiraan ayaa jimcihii sheegtay in saddex iyo toban kun toddoba boqol sagaashan iyo kow qof ay dhinteen xanuunka covid nka awgees aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa suurtaag waxa ay ku sameeyeen madaxa hay-adda c d c ee ka hortagta xanuunada dalka maraykanka robert redfield in uu ka horqiro xubnaha aqalka ee qaabilsan arrimaha waxbarashada iyo shaqaalaha dib u furista xiliyada iskoolada dalkan maraykanka ayadoo lagu guda jiro weli xanuunka covid ee sida ba-an usii faafaya dalkan bobby scott oo ah gudoomiyaha guddiga dimuqraadiga ayaa waxa uu sheegay war qoraala oo uu soo saaray inay tahay wax aad looga walwalo in maamulka trump uu is-hortaag ku sameeya hay-adda c d c da oo rabtay inay kasoo muuqato guddiga hortiisa xili muhiim ay u tahay guddigan quburadan inay ka hadlaan habdhaqanka ardayda badqabka waalidiinta iyo sidoo kaleeto barayaashaba afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalka mareykanka ayaa sheegay in master redfield uu dhowr jeer ka hor hadlay baarlamaanka saddexdii bilood ee lasoo dhaafay loona baahan yahay wakhtigan in dhakhaatiirta ay diiradda saaraan sidii ay uga jawaabi lahaayeen xanuunkan covid 9-ka madaxweynaha dalka mareykanka ayaa sheegay inuu rabo in iskoolada dib loo furo wakhtigooda oo caadi ah wuxuuna ku hanjabay in dhaqaalaha ay ka haysan doonto hay-adda federaalka iskoolada haddii aysan amaradan u hogaansamin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka mareykanka jo biden ayaa waxa uu ka digay in ruushka ay ku dhex milmaan doorashada madaxtinimo ee mareykanka sababo la xiriira xogo uu helay awgeed sida uu yiri musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden ayaa waxa uu sheegay jimcihii inuu hadda helayo warar muqaabaraada kuwaasi oo uu sheegay in ruushka ay weli isku dayayaan inay ku milmaan doorashada madaxtinimo ee mareykanka bisha novembar ay soo socoto marka la gaaro waxaa kaloo xataa biden uu u sheegay wariyaasha in shiinaha laftooda ay qaadayaan tallaabooyin loogu talagalay in mareykanka lagu lumiyo kalsoonidooda waxa ka soo baxo doorashada sanadkan labada kun iyo labaatanka
aan ku horumarnay hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saartay daraasad cusub oo ay kaga hadlayso sida hanaanka federaalka ee uu uga dhaqangeli laayahay soomaaliya kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo mugdiga dastuur ee ka dhashay ay caqabad ugu yihiin awood qaybsiga soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa daraasadan wax ka weydiiyey cabdirasaaq aadan maxumed oo ah cilmibaare ka tirsan heritage aad iyo aad baad mahadsan tahay walaad walaale daraasaddu waxay ku saabsan tahay federaalismka ragaadsan ama dhutinaya iyo awoodaha qaabkii loo wadaagi lahaa taas oo iyadu lafteedu ragaadisay federaalismka iyo qaabku u shaqayn lahaa marka waxayna qayb ka tahay uun daraasooyinkii nacadka heritage uu soo saari jiray ee kolba diirad diiradda maaragtay dalka iyo dadka iyo kolba meeshii maaragtay laisleeyahay waxaa looga baahan yahay cilmi baaris dheeraada uun laga soo saari jira unbay qayb ka tahay ujeedkuna waa uun federaalismka iyo inaan bal fiirino oon iftiimino federaalismka iyo awooduhu sida ay maaragtay ay ay ay dowlad dowlad maamul saad og tahayba dee federaalismku waa heerar laba heer ama saddex heer wey sida caalamiga marka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo dowladdii hoose marka awoodahaas sidii loo qaybsan lahaa si dastuuri ah si federaalismka hore ugu socdo wey bay ku saabsanta marka markaad fiiriseen intaad daraasadan samaynayseen natiijada kaga soo baxday adigoo eegaya maxay ahayd wixii ugu daraa ama caqabadaha horyaalay hergelinta federaalka soomaaliya waxyaabahan ay isku haya maamul goboleedyada iyo sida dastuurka federaalka ee soomaaliya aanu u qayaxin meelaha qaarkood oo caqabad uu keenaya marka caqabadaha ad aragteen natiijadan soo baxday aad ku muujiseen maxaa ka mid ah caqabadaha waxaa ugu muhiimsan heshiis heshiis la-aanta ka jirta awoodaha iyo sida loo qaybsanloo qaybsan lahaa marka waxaan jirin dastuurku wuxuu qorayaa marka laga tago afarta awoodood ee dowladda federaalku leedahay sida difaaca iyo arrimaha dibadda iyo lacagaha iyo jinsiyadda wixii ka soo hadra in laga wada xaajoodo laga tashado laga doodo ayuu dastuurku qabaa marka halkaa waxaa ka maqan doodii saas ahayd baa ka maqan wuxuu kaloo dastuurku qabaa oo aan daraasadana ku caddaynay in sanadkii hal mar dowladda federaalka iyo maamulada kulmaan sida howlaha looga wada hadlo taa ma dhicin ta kale oo iyadana maaragtay caqabada weyn ana waxaa weeye dhinaca dastuurka mugdiyada ku jira marka laga tago siyaasiyiinta laftooda oon u janjeedin inay macnaha mugdigaa wax kasoo dhiraandhiriyaan xal kasoo dhiraandhiriyaan taasoo ay sabab u tahay in ay soomaalidu guud ahaan dee fahamka federaalismkuna uun igu cusub yahay loona bartay ku dheganaanshaha ama maaragtay xukunka uruursan loo bartay waxaa kaloo ayadana caqabad ah in dastuurka laftiisu loo haysto wax maaragtay qabyo ah ousan maaragtay tixgelin weyn oo maaragtay aan la sii siinaynin aad moodo oo ah maaragtay inuu asagu wax dabro ama wax baneeyo ama wax seeteeyo taas ayada lafteedu oo caqabad oo xagga dastuurka ayadana waa waa waa waa kasoo baxday meesha daraasadana waa ku xusan waa gartay ugu dambeyntii daraasadu xalka arrintan ma soo bandhigtay ku saabsan caqabadahan iyo dhibaatooyinka ka taagan federaalismka iyo habkii loo hirgelin lahaa daraasadu talabixin badan bayay leedahay ta ugu horeysa haddaynu ku bilowno waxaa weeyaan macnaha in awoodaha la caddeeyo ayadoon awoodaha la caddaynin oo dowladda dhexe maxay leedahay oo dowladda hoose maxay leedahay oo maaragtay maamul goboleedku muxuu leeyahay taa haddaan la caddaynin isjijiidku wuu badanayaa marka in siyaasiyiintu ay dib u fiiriyaan ama ay dood geliyaan soo jeedinta iyo talooyinka ay hadda soo gudbiyeen guddi madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta taas waa waa waa waxaa lagaga gudbi karaa in la caddeeyo oo heshiis arrimahan laysku hayo lagaga gaaro heshiis tan labaad oo ayadana aan xalka u aragnay waxay ahayd in laga guuro fikirkan ah dowlad dhexe qaab dhismeedkeedii waxaan federaal baa la qaatay mar haddii federaal la qaatayna in xukunku daadego ayaa lagama maarmaana taas marka waxaa saddexaad oon xalka u aragnay waxay ahayd inay maamul goboleedyadu laftoodu dowladaha hoose ay madax banneeyaan oo ogolaadaan in meerada la doorto golaha dowladda hoose lasoo doorto taas oo keenaysa dee dadku inuu dareemo dowladnimadii iyo adeegii waxaa kaloo ayadana xalka aan u aragnay dowladda dhexe lafteedu inayna maamul goboleedyada u arag safiiro ayada matala oo meel u jooga ee laakiin ay u aragto wax dastuuri ah oo wadanku ku shaqeeyo qaabkii laga wada shaqayn lahaana maaragtay ay ku wada ay ku maaragtay ka wada shaqeeyaan in la dhiso gudiy guddi isku dhaf ah oo la rabay inay ayadu maaragtay isliska iyo isxoqidda labada heer ee dowladda ay kala dhexdhexaadiso oo ay maaragtay qayb ka noqoto sidii federaalisamka ugu horgeli lahaa iyo ugu dambayn oo ah in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee waxaan fasiri lahayd ee kala hagi lahayd ee xalka maaragtay ayadu kama dambaysta a lahayd hadalka kama dambaysta ah siyaasiyan in ayadana la sameeyo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq aadan maxamed oo cilmibaare ka tirsan hay-adda heritage wuxuuna u warramayey maxamed colaad xasan
soomaaliya waa dhistay ku dhowaad soddon kun oo arday imtixaankan ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle ku dhowaad soddon iyo shan kun oo arday ayaa sanadkan u fadhiisata imtixaanka dugsiga saree shahaadiga tirada ugu badan ardayda imtixaankana waxay ka galeen magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri ayaa ku dhawaaqay tirada imtixaanka iyo guud ahaan goobaha lagu gelayo
waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doonaa soddon iyo afar kun iyo lix boqol oo arday wuxuuna ka dhici doonaa boqol iyo labiyo toban xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada runtii mudane ra-iisul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka covid nneteen waxaa laga maarmaan noqotay ardayga soomaaliyeed in uu helo qiimayntiisii si uu u sii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xusay iyadoo jiraan daruufo adagoo dalka uu ku jira haddana ay sii wadaan dadaalada waxbarasho carruurta soomaaliyeed ay helayaan marka loo eego qaadista imtixaanka xilligan ku soo beegmay iyadoo dunidu ay la ceerceyraysa caabuqa covid nneteen galaaska foonfoorka ama galaaska labayo tobnaad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortagga iyo iyo iyo difaaca cudurka covid nneteen ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay madaxweynuhu sameeyey ra-isul wasaruhu dhumudka ahaa meel fiican buu marayaa maanta innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta shan iyo soddon kun oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qaybgelayaan si ay uga qayb qaantaan imtixaanka shardiga ah oo secondaryga iskuulka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna u sii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda
waxaa jira sheekooyin kala duwan oo laga soo wariyo goobaha imtixaanka lagu galay muqdisho shamsan maxamed salaad maalintii shalay ay ku umushay isbitaalka kalkaale muqdisho waxayse maanta ka mid ahayd ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka iyadoo qolkay ka jiftay isbitaalka loogu geeyay imtixaanka maanta la galay magacaaga noogu bilow hambalyo bal maanta maxaa maxaa gelaysaa meesha
walaahi magacayga waxaa la shamse maxamed xaashi dhigato iskuulka alaaqsa primary secondary school maanta aada baan ugu faraxsanay inaa imtixaanka galo aniga hooyo ah haddana umulaha adiga maantaa labii ah marka maadada koobaad soomaaligan galay hadda juquraafi baan rajeynaya insha allah inaan galo ilaahina igu guuleysiiyo ardada maanta oo kale tageleysana sidoo kale hambali aan u diraya iyo gurucan
adiga waa ka duwantaa dadkaas hooyaa tahay maaragtay shalaad umusha maanta imtixaankaad u fadhidaa bal bal dareenkaaga nala wadaa gaar oo ka duwan dadka
walaa dareenkayga aada buu u farxa badan yahay maadaama aan anoo umula imtixaankayga goobtan ku dhala liigu keenay waa farxad aada u weyn
iskuulka kowda luuliyo waxaan kula kulmay saabiriin maxamed oo ka mid ahayd ardayda imtixaanka gelaysay waase hooyo xaamilo ah oo gasha bishii sideedaad kuna adkeyd inay fadhiisato imtixaanka waxay ku gashay istaag iyadoo marba dhinac eegaysa xanuun ku dheganaa awgeed wayse la hadashay v o eda imtixaanka kadib
magacayga waa saabriin saabriin maxamed cabdi bishaana sideedii ah kastoo xaaladda xanuun darteeda jirto aa yani la fadhiisaa la yani istaag inaan ku galo socod ku galo noqonaysaa imtixaanka istaaga ku gashay ma fadhiisa kadib waanga marka sideed u arkayda adoo xaamilo ah fadhiisa kadib imtixaanka maanta gasho maxaa kaaga dhignay wallaahi waa iska dhibtoo laakiin wax walba waa dadaal un waxaas dhahay ayaa ka harin sanadkan marka alxamdulilah ilaahay yaa noo fududa inta dhiman
maxaad rajaynaysaa maadaama akhriga adag imtixaankaa gashay inuu ilaahay horta noo fududeeyo dhammaanteen ardada dhan oo nugu baasiyo ilaahna waxaa ku rafaaday ma fiicna inaa meel xun ugu tagtay marka insha allah waa iska adkaysanayna
imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana si wada jira maanta kaga bilowday magaalada muqdisho koonfur galbeed hirshabeelle galmudug jubbaland waxaana imtixaanka aana qayb ka ahayn oo hore u galay maamulka puntland cabdulqaadirokey v o a muqdisho
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal toddobaadkan waxaa dalka turkiga ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ee dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan ee dalka jabuuti lagu soo dhisay sanadkii labada kun waxaana toddobaadkan lagu aasay xasan abshir faarax magaalada garowe ee xarunta puntland marxuum xasan abshir faarax oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay dalkaasi turkiga ayaa waxaa ka hadlay markii magaalada garowe la keenay meydkiisa danjiraha soomaaliya dalka ee algeria cabdiwahaab macalin maxamed oo ay saaxiibo muddo dheer ahaayeen ilaahay ha u naxariisto walaalkeen wiilkeenna saaxiibkeenna ra-iisul wasaaraheenii hore marxuum xasan abshir faarax walaalkay si wanaagsan waxaan isugu barannay ka hor waan aqiin lakiin waxaan si fiican isugu barannay shirkii carta ee labada kun lagu qabtay magaalada carta dalka jabuuti markii shirkii ilaahay dadkii guulay ayuu ka mid ahaa la guddoomiyaashii shirka ayuu ka mid ahaa isaga iyo alla unaxariista cabdalla deerow ka bacdina waa la guulaystay oo baarlamaankii baa la dhisay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay golihii wasiirada la dhisay ugu horeeyey ayaanan isaga ka mid ahayn wasiirka macadinta biyaha wasiirka macadinta biyaha aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaha dhirta daaqa walaalkeen allah u naxariis intaan ka aqaano boqolkiiba labaatankaa sannadood boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa isu dhoween isku meelaan deganayn isku masaajidaan kuwa dukanayni kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab macalin maxamed safiirka soomaaliya ee dalka algeria isla toddobaadkan waxaa geeriyooday madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaashi kaasoo ku dhintay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya toddobaadkan ayaa lagu aasay magaalada garowe ee xarunta puntland aaska labada marxuun waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala gedisan oo dowladda soomaaliya ka tirsan iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa waayadan ka soconayay shirar siyaasadeed oo laga arinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waxaa toddobaadkan gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre kadib markii ay xubnaha maamul goboleedyada oo halkaasi ku shiriyay ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya inay shirka kasoo qayb galaan oo laga arinsado sida laga yeelo doorashooyinka dalka soomaaliya maamul goboleedyada ayaa sheegay in dalka aanay ka dhici karin wakhtiga marka la fiiriyo ee harsan doorasho qof iyo cod islamar ahaantaasina loo baahan yahay in laga arinsado wadada kale ee la qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan oo toddobaadkan ka hadlay xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid go-aanada shirka dhuusamareeb kasoo baxay xilliga doorashada dambe labada kun iyo lix tobanka la aadayo wadankan sharci doorasho ma lahayn wadanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorashada dan in la aadayo ma jirto
kaasi waxa uu ahaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya oo toddobaadkan ka hadlay shirka dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waddooyinkii ugu dambeeyey uga soconayay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa xisbiyada siyaasadda somalilan ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in heshiis rasmi laga gaaray muran siyaasadeedkii la xiriiray qabsoomiyadda doorashooyinka somalilan gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiska ay dhinacyada gaareen waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaannu wada seexanno oon isku raacno qodobadii hor taagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo muranka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay alxamdulilah ilahi baa ale subxaana watacaala marka waxaa leeyahay shacbiga reer somalilan waxaan ku boorinayaa inaad u diyaargaroodaan doorasho xaqa oo xalaalah oo ilaahay biidnillahi tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo ammaanada xejin kara aynu soo dooranaad noo keentaan si aan u sharaxno marka maanta waxaa weeye waa cusub baa inoo beriyey waa aragtan saddexda xusbe ee qaran oo lumcaa isqabsaday waxaana noo tala aanu ku gaadhnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga howlgallaa si aynugu dhici lahayd doorasho nabadgelyo kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga ucid ee somalilan faysal cali waraabe oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad maqlayseen oo qaybta hore barnaamijkaaad ku dhegaysateen magaalada dhuusamareeb waxaa ka soconaya kulmo siyaasadeed oo laga arrinsanayo doorashooyinka dalka soomaaliya guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hor yimid go-aanadii kasoo baxay shirkii hore ee dhuusamareeb iyadoo la filayo in shir kale ay yeeshaan dhinacyada oo markan ay kasoo qaybgeli doonaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba arrimahan waxaa la qaadaa dhigaya maxamed xadur nuurre maxmuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ayuu barnaamijkaigala qayb qaatay waxaa nagu waran weydiiyey waxa lagu nisbeyn karayo shirka iyo go-aanada dhuusamareeb kasoo baxay ee hore iyo kuwa la filayo in dhowaantan dhinacyadu ay ku yeeshaan magaaladaasi dhuusamareeb waxaana maxamed marka hore uu sharaxayaa go-aanka shirka dowlad goboleedyada ee dhuusamareeb arrinta gudoomiya mursil ee baarlamaanka uu ka hor sheegay iyo hadaladii adadka oo baarlamaanka hortiisu ka jeediyey iyo xildhibaanadii ayaduna meesha ka hadleen waxaad u malaysaa in ay ay muujinayso dareenka ku aadan inaa marnaba baarlamaanka u ogolaan karin maxaan ku dhaha inay nidaam baarlamaanka uu banaanka ka joogo in ay dhacaan kaalinta maarka mursal uu difaacanayna waxay tahay in yani awoodda golaha shacabka ay taagnaato yani udubdhaxaadna u noqoto yani go-aamada masiiriga ee laga gaaraya doorashada ama mustaqbalka dalka taasaa marka waxaa laga dheehan karaa marka in baarlamaanka xubno badan oo ka tirsan marka hadalka mursal wuxuu u muuqdaa mid yani awoodahaas ilaalinayo sharciyada sharci dejinta iyo in kaalinta baarlamaanka mar walba ay taagnaato marka maxamed maxaa la gudboon hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada si loo helo nidaam doorasho oo laysku raacsan yahay
dabcan waxaa la gudboon dee mas-uuliyad guud baa dalkan ka saaran dhinac walba ha noqoto maamul goboleed siyaasiyiinta mucaaradka banaanka ka jooga dowladda federaalka waxaa kaliya maanta loo baahanya waxa weyaan in la diyaariyo system yani ummadda lagu qaboojiyo niyadooda mustaqbalkooda lagu hagaajiyo waxa kaliya soomaalida ay raadinaysana ay tahay in is-afgarasho siyaasadeed oo xoog badan ay dhacdo waxaa la joogaa xilligii doorashada ay dhici lahayd qolo walbana waxaweye sibay wax u kala jijiidanaysaa marka waxyaalaha kaliya la gudboona marka dhinac walba ay tahay in sameeyaan in wax walbeeto oo masaalix ah oo qaaska u ah inay ka gudbaan in la dejiyo istaraatiijiyad mustaqbal wanaagsan dalkan u horseedi karto ku aadan doorashooyinka dabcan maamul goboleedyadana mas-uuliyad baa ka saaran dowladda dhexe ee soomaaliyana mas-uuliyad baa saaran marka hay-adaha dowliga iyo kuwa maamul goboleedyada oo iskaashanayo waxaa laga maarmaana markaan inay marka is-afgarasho buuxda ka gaaraan yani hanaanka doorasho ee dhici doonto si loo badbaadiyey yani dareenka shacabka aad ku baabaasan oo dhibaato badan muddo ku jiray marka rajada keliyao dadka ay ka sugayaan waa intaas waxaa keliyao la gudboona waa intaas inay sameeyaan aad buu mahadsan yahay maxamed xadir nuur maxamuud ayuu kaasi oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka ayuuna marti igu ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gabagabaynayaa tan kulanto dambe nabadgelyo
kana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa sheekh ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaana la socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhambaallo badan ayaan toddobaadka nuur u haynaa dhambaalka ugu horreeya haddaan markiiba soo qabto waxa uu naga soo gaaray aabbe maxamed axmed maxamed iyo hooyo farxiyo axmed iimaan maama caashe xaaji iimaan cali xaaji iimaan muxubo xaaji iimaan faadimo xaaji iimaan maryan xaaji iimaan waa dhammaan ilmo xaaji iimaan xaawo xaaji iimaana ku jirta iyo cabdulqaadir xaaji iimaan xuseen axmed iimaan falastiin axmed iimaan anigaa ku jira caashe ibraahina iyo cabdiraxmaan axmed iimaan iyo abshiro axmed iimaan iyo aniso maxamed axmed asmo maxamed axmed iyo sumaye maxamed axmed iyo xamdi maxamed xirsi dhammaan iyagoo isku duuban dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdirabi axmed maxamed iyo raxma maxamed axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanu leenahay isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo wad kheyr qaba wiili caano gabari caanana waanugu ducaynaynaa aamiin dadka kale ah hooyo aamine maxamed cabdalle hooyo xasne maxamed yuusuf aaba sayf cusmaan ziyo iyo aaba ciise cabdulaahi iimaan adeer daahir cusmaan ziyo iyo adeer maxamed cusmaan ziyo adeer ibraahim cusmaan ziyo adeer ciise cusmaan ziyo iyo adeer cusmaan cabdulle iimaan eed culimo cabdulle iimaan eed xaawo cusmaan ziyo iyo aayo faadumo maxamed yuusuf iyo aayo shukri cali daahir walaal maxamed sayf ziyo iyo saciid sayf ziyo cusmaan sayf ziyo iyo cabdulaahi sayf cusmaan cabdiraxmaan sayf ziyo iyo abaay zahre sayf ziyo cayn sayf iyo naley sayf waxaa kaloo ku jira hani zaynab cabdiraxmaan cumar kaax cabdiraxmaan cumar iyo cabaas xaaji ciise yuusuf xaaji ciise iyo dahaabo xaaji ciise aamine xaaji ciise qadre xaaji ciise xamse xaaji ciise samiira xaaji ciise nimcoos zaayid ziyo xamso maqdaad iyo geni faysal ciise iyo mahad axmed calisow bashiir cali daahir dhammaan dadkan waxay tahniya dhalasho u dirayaan saadaq cali cismaan iyo marwe zaynab xaaji ciise oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar taarikhdu markii ay ahayd saddex-iyo tobankii bishan julaay sanadkan labada kun iyo labaatanka waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin xaawo cali geedi qorow safiye cali geedi qorow maryan cali geedi qorow ayaan axmed barre sahro macalin cabdiraxmaan maxamed macalin cabdiraxmaan iyo xaliimatu sacdiya macalin cabdiraxmaan iyo safiye macalin cabdiraxmaan caaisha macalin cabdiraxmaan aamine cabdulqaadir cali iyo xamdi xasan faadimo daahir maxamuud iyo aamine xoriya cabdirasaaq saciid iyo naciima maxamed cabdulaahi iyo shamso maxamed siyaad dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya amerika iyo sacuudi arabiya waxaanay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan cabdiweli cali geedi qorow iyo saynab sheekh ciise oo ay gabar igu dhalatay soomaaliya magaalada muqdisho bisha juulaay markay ahayd laba iyo toban sanadkan laba kun iyo labaatanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisha caaisha waxaan leenahay soo barbaara noqo ti dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin ayaa nan leeyahay caasha isla caaishayare waxaa u hambalaynaya dadka kale ah hooyo xabiibo bare warsame hooyo aamine sheekh maxamed axmed salaada cali geedaqorow iyo macalin cabdiraxmaan cali geedaqorow cabdinuur cali geedaqorow iyo doctor cabdulaahi cali geedaqorow bashiir cali geedaqorow maxamuud cali geedaqorow cumar cali geedaqorow iyo aabe ciise maxamed axmed shariif maxamed axmed faadimo cismaan sheekh cabdirasaaq ibraahim weheliye fartuun cawil maxamed faadimo bulshaale xasan iyo dhammaan ilmo maxamuud geedaqorow dhammaan dadkaas oo kala jooga sacuudiga soomaaliya iyo ameerika waxa ay hambalyo dhalasho u dirayaan baa layidhi cabdiweli cali geedaqorow iyo zaynab sheekh ciise oo ay gabadho ugu dhalatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho gabadhaasoo loo bixiyey caaisha sida ahad caashay hore u sheegtay caaisha waxaan leenahay ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee toddobaadkan nuuro waxaad baratay nuuro heestaha ugu horeysa soo qaba soo qabatan tan anaa soo qabanaya ugu horeysa toddobaadkan
cajiib oo anaa soo qabanaya heestan ugu horeysa waa baydhabo magaadha waxaa ku luuqeynaya fanaanka allahu naxariiste cumar dhuule cali
tafaasiil iyo faahfaahin uma baahna caasho heesta aad iyo aad aad iyo aad way sheegan tahay heesto kusoo dhawaada ayaan leenahay dhegeystayaasha heestaasi baydhabo tahay waxaan filayaa in aad ka wada hesheen heestaasi baydhabo iyo fanaanka codka macaan cumar dhuulle cali dhinaca dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaal qurux badan oo ciwaan looga soo dhigay tahniyada dhalasho waxaa halkan ka diraya dadka kale ah macalin cabdinaasir hire iyo xaaskiisa macalin ibraahim xuseen ibraahim macalin daa-uud nuur xeefow iyo salda nuur xeefow iyo sheekh buraale xaaji maxamed iyo sheekh basiiro maxamed guuleed iyo hooyo khadiijo nuur xeefow iyo hooyo dahabo nuur xeefow dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheed oo dhan baalayar waa lasoo koobay waxaanay tahnee dhalasho u dirayaan hooyo xaawo iyo aabe macalin ibraahim nuur xeefow oo ay gabar igu dhalatay gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xaawo waxaan leenaha bay yidhahdeen gabadhaasi allaha ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin hambalyo dhalasho ayaan annahayaa caasho waxaana diraya dadka kale ah eedu yaasmiin daahir saciid iyo adeer axmed maxamed dhuub hooye zaynab baashe garoon iyo aabe maxamed daahir saciid eedo wiilo daahir saciid adeer ibraahim daahir saciid iyo maxamuud maxamed daahir cabdisalaan maxamed daahir cabdishakuur cali qurbe sacad maxamed daahir iyo mane maxamed daahir ubax cali subxaaye iyo cabdulaahi axmed maxamed cabdiqani ibraahim daahir dhammaan reer daahir iyo reer maxamed dhuub oo isku duuban baa layidhi ayaa waxa ay hambalyo hawada u marinayaan muxiidiin axmed maxamed iyo marwadiisa farxiyo saleebaan xasan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco wiilkaas oo loo bixiyey baa la yidhi maya wiilka magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya heesta kale ee barnaamijka intaana soo qaban nuurow dhambaalkan quruxda badan dhegeystayaasha soo dirsada aan u aqriyo waxaa halkan hambalyo dhalasho ka diraya baa layidhi annagoo kale ah cabdirasaaq cali xasan iyo cureeji cabdulqaadir maxamuud iyo farxiyo aadan cumar iyo hani cabdulcasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo faadimo maxamuud nuur iyo asli maxamuud xaaji waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan aabe xuseen yuusuf cabdiraxmaan iyo hooyo aamino maxamuud jaamac gabadhaasi waxay ku dhalatay degmada carmo ee puntland ducada waa xaggiina baa layidhi gabadhaasi ku dhalatay carmo waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha heesaha aan dhegeystayaasha maanta u hayno waa heese kala daran adiga ayaana jeclahay heesta labaadna inaan kuu soo riixo waxaad sir intays caasha usoo dhicin iska sii dhiib
laaxaad igu soo riixday heese kala duwan barnaamijyadii aan isla soo wadnay toddobaadyadii dhawaacaasha in saas la isku bartaa loo baahan yaha waa tahay heesaa iskuma jiraan nuuro waa hees taalkudhageedu yahay kalgacaylku waa qani waa hees taariikh dheer leh kolleyba qof waliba taariikh gaara ku leedahay marka kalgacaylku waa qani caashaqu ka qaraweyn qurxiyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiime allah hibaa u joogtaa heesta kalgacayl saalax qaasim naaji ayaa kula luuqeynaya iyada qorshaa jiro iyo qaababa wahaawey qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa waa in idaxa qaada adduunyada qorshaa jiro iyo qaababa wahaawey qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa waxay idaxa qaadaa oonteeda sheekada waan qaadi doonaa oonteeda sheekada waan qaadi doonaa aqartiiga ku jiido hawlaha ma qabana aqartiiga ku jiido hawlaha ma qabana halashooy inanade haddii laysku keen qoray halashooy inanade haddii laysku keen qoray oohan hubisku leenahay wasaqotne doona adnaaka berageli wasaqotne doona adnaaka berageli
waxbaa ka dhacay waxaan filaya heestaasi layaabka leh ee ay ku luuqeynayaan fanaaniinta hebanuure iyo saalax qaasin in aad ka wada hesheen dhambaaladii aad inoo soo dirteen ayaan dib ugu laaban doonaa waxaana hadda aan gacanta ku hayaa warqad ay noo soo direen dadka kale ah ee defarxiye faalug iyo cabdiraxmaan duraan sandheere maxamed duraan sandheere iyo cabdirashiid duraan sandheere cabdi duraan sandheere adeer cabdinaasir sandheere iyo adeer gaaciye maxamuud sandheere adeer gaboobe maxamuud sandheere iyo aabe aadan cabdulaahi xidig iyo adeer cabdiweli cabdulaahi xidig adeer cumar cabdulaahi xidig khaliif aadan cabdulaahi xidig iyo maxamed cabdi naasir sandheere dhammaan qoyska reer ismaaciil cabdulaahi diirsho oo kala jooga dunida dacaladeeda waxaay hambalyo aroos u dirayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi waa duraan maxamuud cabdille iyo gacalisadiisa zahra ismaaciil cabdulaahi oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka doolow ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan tuulada neef ku celiye daacaduna waa xaggiina baa la yidhi gaar ahaan caashi cuud caalisha ayay isfuro
arooska xaguu ka dhacay arooska wuxuu ka dhacay tuulo la yidhaahdo neef ku-celiye weligaa ma maqasha waa magaca ugu cusub soomaalidana magaca bixinta aad ayay ugu fududahay waa tahay waa tahay arooskaasi waxaan ugu duceynayaa nuurow in ilaahay u ka dhigo midkii barakooba ubad kheyr qaba lagu kala helo ee waara wiilii caano gabarii caano aamiin dhambaalka dhinacaygaan hayo haddaan soo qabtana waa tahaniyad dhalasho dadka dirayana waxa ay kala yihiin suleekho aadan waa suleekha aadan cali iyo cabdiraxmaan aadan cali iyo hindo cali maxamed iyo saciid cali maxamed maxamed axmed maxamed iyo maxamed cali caalin faysal maxamed jaamac nimcaan jaamac iyo hooda ciise maxamed iyo cabdilcasiis maxamed xirsi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan ibraahim cali banday iyo marwadiisa najax cali cige oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig ee gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi yar haddauba dhashay waa inuu yaraadaa maalmo ama saacado ama biluu jiraa wiilkaasi yar ha noqdo midkii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfac ay leeyihiin anigan waxaan raacinayaa aamiin waxaa noo baaqayay dadka kale ah aaba cali ayaanle gorgor maxamed cali ayaanle gorgor macalin khaliif cali ayaanle gorgor cabdi cali ayaanle gorgor waxaa kaloo ku jira axmed cali iyo shukri xaawa sucdi xalwa bashiir nuuriye maxamed ayaanle maryan maxamed ayaanle iyo xalow maxamuud ayaanle gorgor ismaaciil macalin hureyre cabdiweli macalin hureyre iyo cabdikariin macalin hureyre iyo dhammaan reer ayaanle gorgor oo kala jooga daafaha dunida waxay tahaniyada aroos oo farxad la hawada u marinayaan qaasim cali ayaanle gorgor iyo xaawo maxamed cilmi oo ku aqlagalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hoodan shan iyo tobankii bishan julaay sanadkan labada kun iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina baa la yiri waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka nuurow bal dhegeystayaasha dhinacaagaan usoo riixi midan inkastoo iyadan aslaha ku dheg haddana waa isku xishooday baltan dhinacaaga waa tahay caasha haddii aad dhankayga usoo tuurtay heesta saddexaad waan ka aqbalay waa heesta kabooho i kabo waa mid ka mid ah heesaha laga daba dhacay ee ay dhallinyarada xilligan jecel yihiin waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta qays ilka case iyo farxiya fiska
kabo oho iyo kabo intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaaladii ugu dambeeyay barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waxaa hambalyo dhalasho diraya baa layiri annagoo kale ah cabdirasaaq cali xasan iyo cureeji cabdulqaadir maxamuud iyo farxiyo aadan cumar hana waa hani cabdulcasiis waa hana soomaali iyo faadimo maxamuud nuur iyo asle maxamuud xaaji iyo asxaab kaloo fara badan waxa ay hambaliyo dhalasho hawada u marinayaan aabe xuseen yuusuf cabdiraxmaan iyo hooye aamine maxamuud jaamac oo ay gabar igu dhalatay degmada carmo ee puntland ducada waa xaggiinabaa layiri dhambaalkan mar horena waan akhriya haddana wuu soo noqda waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa gabadhaas in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin tahaniyad meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday caasha waxaana diraya dadka kale ah bahjo muxiidiin saalax iyo reer muxiidiin saalax cabdiqani dhuubane suldaan maxamed dhuubane iyo dhammaan reer dhuubane waxaa kaloo diraya guuleed buraale cabdisaciid iyo reer buraale saciid saciid cali saalax reer cali saalax nasro dhuubane waa warqad si la yaable loo soo qoray caash reerkiiba hal qof baa laga soo qaatay sidaan filayo waxaa kaloo diraya nasro dhuubane iyo caraale xasan mire cabdulqaadir saciid qaal iyo sharmaarke saciid qaal dhammaan reer saciid qaal dhahar cali saalax dhammaan dadkaas waxay halkan hambalyo meher ay uga dirayaan lamaanaha kale ah maxamed muxiidiin saalax iyo zaynab maxamed xirsi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada dhaqanka baa layidhi ee qardho gaar ahaan hoteelka safari maalintii isniinta ay taarikhdu ku beegneyd saddex iyo tobankii juulaay waxaana leenahay isku waara ubad kheer qabna kale hela aamiin aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo barre warsame hooyo aamino sheekh maxamed axmed waa axmed salaad cali geeda qorow iyo macalin cabdiraxmaan cali geeda qorow iyo cabdinuur cali geeda qorow doctor cabdulaahi cali geeda qorow bashiir cali geeda qorow maxamuud cali geeda qorow iyo cumar cali geeda qorow aabe ciise maxamed axmed iyo shariif maxamed axmed iyo faadimo cismaan sheekh cabdirasaaq ibraahim wehliye fartuun cawil maxamed iyo faadimo bulushaale xasan iyo dhammaan ilmo maxamuud geeda qorow waxaa dhammaantood iyagoo kala jooga soomaaliya maraykanka iyo sacuudi arabiya ay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdiweli cali geeda qorow iyo saynab sheekh ciise oo ay gabar igu dhalatay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho bisha juulaay markay ahayd laba iyo toban sanadka laba kun iyo labaatan dhowr maalmood ayuuba nuunahaasi jira gabadhaasi waxaa loo bixiyey caaisha waxaan leenahay caaisha samiday soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana raaciyay dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray marka hore intaanan sheegin dadka ee caasha waxaa xusid mudan in si qurux badan loosoo qorxiyey oo loo soo xardhay oo loo soo sharaxay warqadana soo gaartay waxaana diraya aadan cali isaaq xasan cabdiraxmaan baraka xuseen maxamed nuur iyo aadan isaaq cali ayeeyo faadumo aadan baraka iyo ayeeye maryan aadan baraka awliyo aadan baraka iyo abti aadan isaaq aadan baraka isaaq garow maxamed nuur iyo ibraahim muuse cali maxamed mursal maxamed maxamed aadan baraka iyo eedo aamino cali isaaq eeda safiyo ismaaciil isaaq iyo awowe ismaaciil nuur iyo xaawo isaaq nuur cali ismaaciil isaaq iyo awowe xasan cabdiraxmaan baraka awowe isxaaq cabdiraxmaan iyo awowe cabdiraxmaan baraki awowe mustaf ibraahim nuur awowe luqmaan sheekh cabdiraxmaan iyo ayeeyo khadiijo cabdiraxmaan nuur waa warqad culus ayeeyooyin iyo awowooyin iyo maaragtay waa laga buuxaa dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo ay hawada u marinayaan aabe maxamed cali isaaq nuur iyo hooyo nuurte isaaq aadan baraka oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan deegaanka ideed wanle taariikhdu markii ay ahayd afar iyo tobanka bishan juulaay wiilkaasna waxaa loo bixiyey saadaam maxamed cali saadaam waxaan leenahay noqo kii dadkiisii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka nuuro iyadana dhinacaagana soo riixo waa tahay caasha heesta ugu dambaysa waa heesta cabaaryada waxaana ku luuqeynaya fanaanka cumar nuur cabdulle weliba heestan waa mid ka mid ah heesaha ay dhallinyarada xilligan maaragtay jecel yihiin dabcan dhallinyaradii horena waa jeclaayeen sidaan filayo waa hees aanan dhicin mar walba aad iyo aad aad iyo aad iyada ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa oo dhegeystayaashana dhegahooda aan uga tegaynaa toddobaadkan barnaamijka waxaa dhegeystayaasha la socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur inta aan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgel
شتماه قد كي يقول لها فرحتي
idaacaddii galabnimo ay si wada jireed la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waa anaga intaa dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
idisheeyay cabaryada isla gaarayda calaada